madaxda degmada cabadwaad odayaasha dhaqanka ardada cuqaasha culummada dhammaan waxaan inaga mahad celinayaa sida diiran oo qalbiga furan oo walaaltinimada oo soomaalinimada aa noo soo dhowayseen halkaan waxaan ku nimid safar dheer waxaan soo aragnay dhul aad u qurux badan nabad iyo degnaansho ka jiro aad baan ugu faraxnay qalbigeennana waa noo degey safarkaa dheer macnaha uu lahaa wuxuu ahaa dalbarasho iyo dadbarasho waxaan halkaan u imid inaan dadkayga barto inaan dalkayga qaybihii ka mida aana tegin weli imaado dadkaan aan isbarno iswaraysanno waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'idaysta reecaabud waaqow inaan ka tacsiyeeyo dhibaatada inagu dhacday dirirtii dhowaan dhacday dhibkii inaga soo gaaray waxaan leeyahay intii dhimatay allaha u naxariisto intii dhaawacana ilaahay caafimaad degdega ha siiyo dhibaatadaas waxaa keenay waxa weeye waa maalmul la'aanta dawlad la'aanta baa keentay waxaana aaminsanahay as'aaskii galmudug in kastoo meel dheeruu ka yimid meel dheeruu ka yimid haddana maanta wuxuu u marayaa galmudug la wada leeyahay galmudug la wada ilaalsanayo galmudug la raba in loo wada tashto anigana waxaa meeshaani keena maanta waxa weeye wixii aan wada lahayn ee galmudug ahayd inaan ka wada tashanno colaadaha ka jira deegaankan galmudug waxaa filayaa in wax badan dowladda ka qabatay dowladda federaalka soomaaliya aad baan ugu mahad celinaynaa dadaal badan bay u gashay in colaadihii jiray ay mataqaanaa wax badan ka qabato waxa meesha ka maqan waxa weeye maamulkii galmudug oo doorkiisii meesha ka maqan yahay oo la rabo intii asaga loogu talagalay ee maamul goboleed ahaa uu meesha ka sii qaado annagana ayaan darra waxaa nagu dhacday in maamulkii galmudug uu hana qaadi laayahay uu dhicis noqday taasna waxaa la rabaa reer galmudugow ayadoo loo dhan yahay oo wax lala wada leeyahay ay tahay oo loo wada naxayo oo loo wada mataqaana la xawsanayo in si wada jira gacmaha la isqabsado si walaaltinimo ah si soomaalinimo ah waxay ka muuqataa ardada indhahayga ka muuqda ee sida qurxoon u labisan ee waxbarashada ku jira ee amniga iyo nabadda haysta intaas waxaa la rabaa in lagu sii faraadeego meeshaana laga sii wado waxaan rabaa oo aad iyo aad rabaa inaan u ta'kiidiyo waxaa la yidhaahdo qabyaaladda oo ah cadowga soomaaliyeed in si wada jira loola diriro waddanku mardhow wuxuu dhaqaaqayaa qof iyo cod macnaheedu waxay tahay qof walba oo soomaali ah waxa uu leeyahay cod uu ku dooranayo qofka uu arko inuu asagu hoggaamiyo dalkan guud ahaan sidoo kale waxaa dhici doonta iyadana oo laga shaqaynayaa in maamul goboleedyada ayaguna ay isdoortaan insha allah waxaan ka gudbi doonnaa foormalihii ama nidaamkii kumeelgaarka ahaa ee muddo dheer lagu soo noolaaday kaasoo ahaa mid xaqiiqdii tayadii dadkii soomaaliyeed ee waxtarka ahaa ama ku dhiiran lahaa waddankan hoggaankiisa inuu istaagaan niyad jabshay iyadoo aan aaminsanahay inay keento duruuf oo aysan jirin wax kale oo soomaali wax ku qaybsato laakiin maantay dowladda maanta joogta dowladda federaalka soomaaliya uu hoggaamiyo madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime minister xasan cali kheyre waxay soo gaarsiiyeen in la baasgareeyo ama la gudbiyo sharcigii laisku dooran lahaa madaxda qaranka sidii macnaha ay uga shaqeeyaan oo wakhti dheer u geliyeen juhdi badan u geliyeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod in laisdoorto anigana maanta halkan waxaan u imid waxaan horudhac u ahay nidaamka qof iyo cod oo deegaanka iyo dadka iyo shacabka kalsooni laga raadsado